halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cdgii labaad wabilaahi towfiiq waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloo shardi ah inuu qofku ka joogsado oo uu iska ilaaliyo inay wax caynahoo muuqdaa ay gaadhaan ilaa maa yusamaa jawfan wax jawf iyo meel hoose lagu magacaabo maxaa yeelay soomkuba dee waa qofkoo ka afaysta wixii joogka gaadhi lahaa markaa cayn baynu nidhi masalan urtii iyo wixii la mid ahaa ayaa iyagu ka baxaya culimada qaar baa waa fityooday yani r shaaficiyada ka mid a ayaa waxay fatwoodeen in sigaarku aanu soomka burinaynin te wax waxay dhaheen jirmilaba maaha bay yidhahdeen laakiin iyaga lafdoodii baa markay dib ugu noqdeen ay arkeen wuxuu wax muuqanayo cayni inuu yahay yani tilmaamay inuu muftir yahay furinayo qiil baa isagu wuxuu leeyahay waxaa la shardiyaa in joofkaasi ay ku sugan tahay awood cuntada bedesha ama dawada macnaha waa inaanu meel soka ahayn buu leeyahy waa in caloosha adeefshiid kalehee waxa dee bedelaysaa waa inay u dhacaayo ay gaadhaan markaa labada wejiba kan dambe iyo kaa hore maskaxda baatinkeedu baatin dimaaq maskaxda baatinkeedu markaa waxba baatinkaasi qeyd maaha bay leeyihiin ee haddii xubka xataa maskaxdaba la gaadho sie maamuumada inoo iman doontaa yacni wuu ku afurayaa laakiin waxba sii qeyd maaha in maskaxda uu gudaheeda ku dhaco maskaxda dhexdeeda hoosteeda yani baatinkeedu iyo caloosha iyo mindhicirooyinka ama xiidmaha wa isku mid isku dhodhoo yihiin iyo masana masanana waxa weeye waa kaadjiha kaadihaysta muftirun waa mid afurinaya intaa baatinkooda wixii gaadhaa ee ama maskaxda baatinkeeda gaadha ama caloosha ama xidmaha ama kaajihaysta gaadha muftirun wuu afurinayaa qofkii bilisticaadi isticaadku waxa weeye waa sankaga shubidda wixii sankaga laga shubo ayaa la yidhahda san muutayn ayaa af soomaali ahaan ay yidhahdaan macnaha kaasi wuxuu noqonayaa markaa xaggii maskaxda ama cunid ku gaadha yani waxaa taasina caloosha ayay noqonaysaa ama xuqna ku gaadha xuqnaduna waa waa dabaysay waa cusbayn iyo wixii lamid ah aa wixii dabada laga geliyey masaanadana wuu ku gaari karaa xidmaana wuu ku gaari karaa markaa waxaa ku sugan hadalkan yani qaabkan u dhigay waxay culimada balaaqadu siiba caruudka ay yidhahdaan lafi wa nashri murataba yani wuxuu markii hore soo duuduubay ayuu markaa si murataba ugu celiyey oo imika markii hore batin dimaaq walbatni walamcaa bu ina yidhi walmasana markaasuu hadda muftirun way afureen bilisticaati marka wuxuu noqonaya kii horeeyey oo xagga maskaxda oo sanka ayuu ka gaaraya aw ilakli cunidaasina caloosha ayay u noqonaysaa aw ilxuqnana waxay u noqonaysaa amcaaga iyo masaanada marka waxaa la yidhaha lafi wa nashri murataba marmar buu wuxuu noqdaa mushawash oo laysdhex geliyaayo kan ugu soo horeeya uu ka ugu dambeeyo u noqdaa ama mid dhexa u noqdaa wa taqdiir ama masalan xugna ama iyadoo ay ka gaadho jaifa jaifana waxa weeye waa nabarkaa dusha kaga dhacay ee caloosha u dhaadhacay meesha oo soo dhaadhacay jaifa la yidhahda oo caloosha buu isla noqonaya aw ma'muuma ma'muumana waxaa la yidhaahdaa waa nabar kaa gaadhay yacni xuubka maskaxda xuubka maskaxda ka gaadhay baa maamuuma nabarkaasaa la yidhahdaa oo haddii alayna gaadhsiiyo xagga dambe jaraaxada ayay inoogu iman doonaanoo nabarada ku dhaca wejiga iyo madaxa ayaa tobana markaa waa waa ta sagaalaad bay maamuumadu noqotaa waxaa kasii dambaysa daamiqa oo ah ta xuubka maskaxda jeexda munaqile iyo haashime iyo mudixe iyo baadice iyo simxaaqe iyo mutalaaxime iyo ayaa la yidhaahdaa xaggaasay nooga iman doonaan hadiyaa la yidhahda marka ayana xagga madaxa ayay noqonaysaa wixii gaadhaa waa afurinaya iyo naxwa wixii kula mida maxaa yeelay dee waxaasoo dhan waa joof iyo gudo yacni wixii muxiil ah oo wixii ama dawo ama masalan cuntee gaadha doorinaya oo bedelaya wataqdiiru ku dhibcintii fii baini luduni dhegta gudaheeda lagu dhibqiyey iyo walixliili ibti muftirun isna waa furinaya fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo isaguna afurinaya dhibcihii lagu shubay fii baini ludun dhegta gudaheeda walow yaanay maskaxdaba gaadhayn wa baini lixliil iyo ibta yacni baadinkeeda iyo hoosteeda oo waxa weeyaan labka yani halkay kaadidu ibtaal ay ka soo baxdo naaskana waa la odhan karaa halkay caanu ka soo baxaan yani walow kaajihaysaba gaadini muftirun fi lasaxi waa furinaya oo dee wejkii hore ee markaa joof un isagu markaa ku magacaabayey ee joof inay gaadho unba hadalkaa hore uu ku binaysan yahay asaxa ka soo hor jeedaana wuxuu leeyahay maya oo yani waa qowlkii odhanayay waa inay an yakuna fiihi quwatun tuxiilu lghidaa yani halkani meel wax doorinaysa ma aha sidaa darteed ugu afri maayo buu leeyo asax iyo muqaabilkiisu khilaafkii hore ayay daba socdaan marka irbadahan masalan laysku mudo dee xilligaa hore may jirin irbadahaasi waxay se tilmaameen culimadu yani qaar fara badan oo kamid a ragga mucaasiriinta irbada labay u kala qaadeen oo tan yara caadiga ah iyo tan glucosta dadka lagu xidho saylonka markaa tan yara caadiga ah ee jidhka lagu mudo ama xidid ha laga siiya ama jidhkanba ha lagu muday inaanay afrinin bay ku tegin taa weyne laakiin ee glucosta ahi ama saylonka iyada way afrinaysaa bay lein leano qofku wuu kaga kaaftoomi karaaba cuntada inkastoo culimada qaarkood xataa ku tegay taa lafteed inaanay afurinaynin ay jiraan wa shardulwaasili shayga gaadhayna shardigiis waxa weeye kownuhu inuu ka hada min manfadin meel manfad meel daloosha maftuuxin oo furan oo falaa yaduru waxba ma yeelayo usuulu duhni subaga oo gaadhay bitasharubi lmasaami meelaha godadka jidhka subag ka gaadhay oo u ka cabay waxba ma yeelayo walalixtixaalu indhakuulashan waxba ma yeelaysa wain wajada طacmahu dhadhankiisa habaha ka helo bixalqihi hungurigiisa dhadhankiisa haba ka dareeme waxa uu leeyahay sheekhu shaygan waasilka ahee gaadhay waxaa u shardiya in uu ka ahaaduu ka gaadho meel manfadahoo daloosha waa inuu ka galaa oo furan mar haddii aynu sidaan nidhi oynu manfad maftuuxa aynu shardinay waxba ma yeelayo subagii haddii uu gaadho jawfkii iyo xaggii hoose oo uu ka gaadho bitasharub almasaam yani almasaam waxa weeye thuqab lbadan waa jidhka godadkiisa ama yani meelaha had iyo gorale ay timaha iyo ku yaalaan ayaa dee uu ka qaataayo ay uga liigaan wixii la mariyaa yani haddii ay masaamta oo cabitaankooda iyo nugidooda uu ku gaadho subagii kuma afurayo qofku waxaan kaloo waxba dhibaynin indhakuulasho hadduu qofkii indhakuushanayana xuma yeelay walow yani dhadhankii indhakuusha haba ka helo yani dhan xaragee xalqii haba ka soo gaadin maxaa yeelay masaamta ayuunbu uga yimi beeqa ayaa laga sheegay inu ayaa wariyey inuu suulku indhakuulan jiray isagoo sooman wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa biqasdin waa inuu qasad ku gaadhay ee falow wasala jawfahu hadduu dubaabun duqsigaado aw bacudatun ama kaneco aw gubaaru ariiq ama wadada boorhkeedi aw gharbaratu daqiiq ama daqiiq yacni hububkeedii lam yuftir kuma afurayo walaa yuftiru kuna afuri maayo bibalci riiqihi candhuufdiisa liqitaankeeda min macdinihi godkiisii ka timi yani candhuuf macdinkeedii ka timi liqitaankeedana kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu waxa shardiya shaygan gaadhaya inuu qasad ku gaadho oo wuxuu u qastiyey waa inuu yahay haddii markaa ay caloosha duqsi ka galo duulayo unbaa daf ka yidhi ama kaneecaa ka gashay ama waddo uu marayay boodhkiisbaa ka galay aw kharbaratu daqiiq ama daqiiq hugufkeediiyo markaa ayaa ka galay lam yuftir kuma afurayo walow arrintaa dee inuu ka dheera haba u suurto gasho oo afka isku qabashay waxay arkeen maxaa yaele mashaqo shadiide ah ayaa ku sugan haddii la yidhaaha waxa ha la iska ilaaliyo kadalik waxaanu qofku isna ku afuraynin candhuuf uu liqay oo min macdinihi ka ahaatay yacni godkiisa macdin ama macdinu riiq waxa weeye waa halka ay candhuuftu ku sugantahay ka soo baxdo waxaana weeye dhan xaragga hoose weliba carabka hoostiisa dadka qaar baa markay saa yidhaahdaan ay carabka ala kudai ay nayba kasoo tidhaahdaa candhuuftu u ka soo daaya yacni candhuufta halkaa ka soo baxday iyaduna liqitaankeeda kuma afurayo bilijmaac culimadaasaa ku kulansan maxaa yeelay waa licusri taxaruzi canhu in la iska ilaaliyo ayaa adag bay yidhahdeen oo haddii u dee qofku waa dadka laga yaaba aan aqoonta lahayn hungurigiba inuu khalalasay maalin o dhan candhuufta u tufayaan saa qofku wuu haraadayaayo dabeedna wuu dhibtoonaya hadduu mar walba tufo falaw kharaja haddii uu ka soo baxo haddaba candhuuftii can ilfami afkii uma intaa dee raddahu uu ku celiyo wabtalacahu u liqo aw ama balla wuxuu qooyee khaytan miiq ama xadhig ayuu qooyey biriiqa candhuuftiisa ayuu ka qooyey wa raddahu ilaa famihi afkiisi ayuu ku celiyay wacalayhi rutuubatun tanfasilu iyadoo qoyaan ka soocmayaana uu saaran yahay oo ibtalaca ama wuxuu liqay riiqahu candhuuftiisii makhluuqan bigayrihi iyadoo wax kale lagu qooshay oo mutanajisan candhuuftiisii oo nijaasiisan ayuu liqay aftara waa afurayaa ee walow jamaca riiqahu hadduu candhuuftiisa liqo hadduu ururiyo baan leeyahy fabtalacahu dabeedna uu liqo lam yuftir fi lsaxiix asa haddaan qabana kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay candhuufti ka soo baxdo afka kadibna uu ku celiyo candhuuftii oo ka soo baxday ayuu dabeedna ku celiyey markaas ayuu liqay ama wuxuu qooyey miiq masalan hadiyago marka wax la soo hayey iyo waa kaintay saa un dhinaca loo mariyo haddana xayn kale loo soo mariyo miiq ayuu candhuufdiisa ku qoyey oo afka ayuu dabeedna ku celiyey iyadoo qoyaan na uu saaran yahay ka soocmayo oo qoyaan yacni ka bixi karaa sidii buu ku liqay ama candhuufdiisii ayuu liqay iyadoo candhuuftu wax kale ay wadato masalan beedun ayuu afka geliyey masalan sibaaq leh ama wax kale oo midab kala wadata ayuu afka geliyey dabeedna candhuufdiisii ayay midab u samaysay oo makhluuqan bikayrihi bay noqotay ama wuxuu liqay candhuufdiisii oo nijaasaysanoo masalan wax nijaasa ayuu cunay waaga ka hor masalan fajar ka hor ama masalan ciridkiisi ayaa dhigay mana maydin kadib ayuu candhuuftiisii liqay marka candhuuftii waa mutanajis bay leeyihiin aftara intaasoo masale aynu soo sheegnayba waa ku afurayaa oo halkaa uuna yidhi intuu afkii ka baxay ayuu dabeedna ku celiyey oo suul liqay macnaha shaygii macantiisii waa ka baxay dabeedna wuxuu noqday markuu afkii ka baxay dee acyaantii kale ee jidhka dabadda kaga imanaysay oo kale ayuu ka mid noqday tan kale ee khaydka isagana uu candhufeeye deefa ku celiyey oo uu saa ku liqayna dee intay meeshii ka baxday ayuu liqay iyadoon wax daruuraah iyo wax dhiboo u haysa midnaba aanay jirin tan kalena dee wax kalaaba ku darsamay oo ajnabiya haddii uu laakiin candhuufdiisa kulmiye buu yidhi ururiyo oo uu sidaa ku liqo lam yufti fil asaxi asax haddaan qabno kuma afurayo taanigaas cagasada wuxuu le wuu ku afuraya maxaa yeelay mar haddii la ururiyey isagu ururiyey dee wuu iska ilaalin karaa walow sabaqa haddii ay ku siibtaan maa-ulmadmadati luqluqashada biyaheed awil istinshaaqi ama sandaarsigii ayaa ilaa jawfihi halooshiisa u siibtay falmadhabu madhab waxa weeye anahu isagu in baalaqa hadduu ku xelooday aftara waa afuraya wailaa haddii kale falaa kuma afurayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay ku siibtaan biyihii uu ku luqluqanayey ama uu ku sandaarsanayey markuu weysaysanayey ayaa caloosha ku siibtay madhab waxa weeye waxaa loo eegayaa bal inuu xeeldheeraansho ku sameeyey inaanu ku samaynin haddii uu sandaarsigan iyo luqluqan iyo ku xeeldheeraaday oo marka horeba kolba intuu safka sanka iskaga shugo uu fiif lahaa ama uu kolba intuu cantuugo u khaaq lahaa aftara waa afuraya markaa leanno qofka sooman inuu ku xeeldheerada waa laga nahiyey xadiidka sugan ayaa tilmaamaya markuu waysada ka hadlayey wabaalغ fi اlistinshaaq madmadada iyo luqasho markuu kaadii bur ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman fabirif inaad sooman tahay mooyne haddaad sooman tahay qun yar oo dhimrina ula kaalay buuli luqluqashada iyo sandaarsi wa ilaa haddii kaleo aanu ku xeel dheeraanin ee isagoo caadi u luqluqanaya ama caadi u sandaarsanaya ay kaga siibtaan falaa yuftir kuma afurayo leannahu wuxuu ka dhashay bay leeyihiin falkaasi shay laysfaray ayuu ka dhashay isagoon weliba ikhtiyaar ulahayn oo wax ku siibtay wey qiil baa isagu leeyahay mutlaqanba ama ha ku xeel dheeraada ama yuu ku xeel dheeraana waa ku afuraya falkiisa ayay ku gaadheen bu isagu leeyahay qiil baa isagu wuxuu leeyay mee mutlaqanba kuma afurayo maxaa yale wax ikhtiyaara baan jirin halkaa waxaynu nidhi madmado iyo luqluqashada waysada ah weeye weliba ta waysada ah haddii ay iska luqluqasho iyo iska sandaarsi caadiya ay ahayd walow yaanu kuba xeel dheeraane waxay leeyihin haddii ay ku siibtaan waa ku afuraya walow baqiya haddii uu ku baaqi noqdo طacaamun cunta bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdiisa oo fajaraa bihi riiquhu candhuufdiisi dabeedna ay kaxayso lam yuftir kuma afuraya in cajaza hadduu ka cajisay can tamyiisihi soocidiisa iyo wamajihi tufitaankiisa hadduu ka cajisay waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay cunto ilkihiisa dhexdooda ku hadho misala suxuurtii oo kale ayaa wax kaga hadheen kadib ayuu liqay candhuufdii ayaa markaa kaxaysay oo ay raacday isagu wax qasada u lahayn oo sidiibu ku liqay kuma afurayo buu leeyahay waase goorma markaanu ku afurayni waa hadduu ka caajisay inuu iska soco waxaan iska saaruu tufo leanna waxay leeyihin markaa macduur hayru muqasir ayuu noqonaya qof cudurdaar leh oo aan gaboodfa loo tiirinaynin haddii aanu ka caajisin ee uu iska saari kari lahaa waa ku afurayaa gaboodfal buu sameeyey bay leeyihin walow uu jira haddii la qulaamiyo qofkii mukrahan isaga oo la qasbay lam yuftir kuma afuriye wain ukriha haddii la qasbo xataa akala ilaa uu ka cunaya aftara fi lafari asar haddaan qabano waa ku afuraya qultu waxaan ihi haddaan nawaawi yahay laa yuftiru kuma afrayo wallahu aclam ee wain akala naasiyan hadduu cunay isagoo islaado lam yuftir kuma afrayo ila an yaktura sida saxib asax haddaan qabanaynu farabatamayo ku afuri maayo qultu waxaan nawaawi yidhi haddaan ahay yidhi alasaxu laa yuftir wallahu aclam inaanu ku afraynin weeye waxau yihi sheekhu haddii la qulaamiyo uu jira manaa haddii uun qawlalka u loo gediyo waxoo dabeedna sidaa isagoo la qasbayo weliba qofka lagu siiyo isagoo la qasbay ama isagoo miirso ama isagoo huda lam yuftir kuma afurayo maxaa yeelay fal iyo qasad midnaba ninkan lama imanin waa liintifaa'i alficli waalqasdi minhu falna lama imanin qasadna lama imanin waa qofkaa la qasbay haddii laakiin la qasbo oo la yidhaahdo waar cun tani waxay ahayd iyadoo lagu qulaamiyo dabeedna uu iska cuno iska cabo aftara fi lahari bay leeyihi ahar haddaan qabano waa afuraya leanno xatara min ficlihi sheegeen dee isagii baa la galay oo uu falkiisa kaga yimi oo dee darar iyo dhibaatuu nafdiisa uu ka celinaya dabeedna waa ku afuray waxay ka dhigan yihiin qofkii oo dhibaatadii xamili kari waaya aada intuu u gaajoodo ama dhibaatada inoo dirsana iska cuna taaba waa kaga jabaysa bay leeyihin tanna markaa waa kaga jabaysa nawaawi ayaa wuxuu yidhi qultu aladharu laa yuftar adhar waxa weeye inaanu ku afuraynin maxaa yeelay dee wax ikhtiyaaraho ninkani uu leeyu sameeyey ma jiro way iskhilaafsan yihin qofkaa nafdiisa oo u cabsaday ee cunay markaa wuxuu ka dhigan yahay unbuu le qof isilaabay isaga ayaaba ka mudan oo wuxuu kan la qasbay kaga mudan yahay buu leeyahay dee isaga waxaaba la faray qofkan inuu iska cuno si uu dhibaatadan qasabku ay leedahay inuu naftiisa uga difaaco laakiin qofkan naasiga isla amriga nahyi toona isaga lama siinin culi haddii uu cuno isagoo isilowsan ayuu cunay lam yuftir kuma afurayo maxaa yidhi rasuulku sala allahu alay slam uli xadiidka saxiixayn man nasiya wahuwa saa'imun qofka ilaawo isagoo soomana faakala aw sharib cuna ama cabaa falyutima sawmahu sawmkiisa ha dhammaystirto fainamaa acamahu allahu wasaqaa ilaahay baa quudiye oo waraabiyey marka waxaynu odhan karnaa qofka intuu isilaawo isagoo sooman iska dherga waayo qof ilaahay u naxariistay leannu de waa kaasoo dharagina soomkiisina waa u jira laakiin wuxuu yihi ilaa inuu farabato mooyaane waa ku afuraya markaa fila sax haddaan qabano maxaa yeelay dee inuu qofku isilaawo iyadoo wixiina maanta oo dhan waday inuu isilowsanaado waa naadir bay leeyihin oo dee salaadiiba hadal fara badan waa ku buraysa oo ilowaa intiisa yar laakiin kumay buraynin oo maxaa inta badan lagu qiyaasi karaa bay yidhahde ilaa saddex jeer hadduu ka wabsiiyo waxay leeyihiin kasiir bay noqonaysaa nawaawina wuxuu ihi alasaxu almansuus laa yuftir inaanu ku afuraynin weeye maxaa yeela xadiidkii ma kala qaadin buu leeyahy ama ha yaraada ama ha dherdo ama laba jeer ha qaado ma kala qaadin xadiidku waxba inaguna iyo inaan kala wadwadin buu leeyahy waljimaacu jimaaci kal akli cunidii ayuu lam jecala madhab haddaan qabano galmadu isagoo islowsan waxaa iskiisii ugu tagaa kal akli naasiyan isagoo xilowsan oo cuna ayuunbuu ka dhigan yahay markaa kuma afuraya cala madhabeed baan qabano sidii waxyaale muftiraadkii kaloo kale dariiqa labaad wuxuu leeyahay yani kaa ka horjeedaa waa ku afuraya wlimsaak wa can listimnaa wa shardu sawmi alimsaaku can listimnaa mani iska keenna waa inuu qofkii ka joogsadaan oo fa yuftiru bihi waa ku afuraya wakada akhruju lmaniyi manidii oo qofka kaga timaada bilamsin taabasho oo waqublatin iyo dhunkasho mudaajacatin iyo la jiibsasho ayadana waa kaga buraya laa fikrin fikir maya wanadarin wanadarin iyo gabshaawatin yani ujeedo loo eegaa watukrahu lqubla dhunkashadii waa la karaysaa in xarakad hadday dhaqaajinayso shaawatow qofka dareenkiisa hadday kicinayso waalwlaa sida fiicanna waxa weeye ligayrihi taa ay kicinayso ciddii aan hayn tarkuha inuu iskaga tago qultu waxaan haddaana waaw yahay hiya iyadu karaahatu taxriimin wey fil asaxi wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxa kale oo ka mid a yacni soomkii shuruudiisii inuu qofba ka joogsado oo iska ilaaliyo can ilistimnaa inuu manidii iska keeno iyo biyihii taranka oo masalan ama uu gacantiisa kusoo saara ama gacan ruux u bannaan waa ku afurayaa buu leeyahy markaa maxaa yeelay dee masalan isagoo waxay leeyihiin xaaskiisa u tago oo aan waxba ka imanin soomkii waa kaga buraye dee isagoo wax ka yimaadaana waa ka sii awleysan waxaa kaloo ayna la mid ah oo ay ku afurayaa haddii ay manidii qofkii ka soo baxdo laakiin maxay kaga soo baxday falka ka horreeyay kaga soo baxdayna ay tahay taabasho iyo dhunkasho iyo la jiifsi yacni ruux dumara uu la jiifsaday haddii ay kaga timaado soomkii waa ka burayaa waxaanay noqonaya inzaal bimubaashara waa inzaal ka yimi mubaashara laakiin fikir haddii wax ka fifikira uun oo isaa kaga timaado wa nadarin bishahwa iyo hadduu markaa ruuxu dumara u eego yacni ujeedo iyadana kaga buri maysa bay leeyihin wax mubaashariin ma jirto ixtilaam qofkoo seexday oo kaloo riyooday ayuunbay ka dhigan tahay baylen taas dhunkashadana waa la karaahiyeystaa haddii ay qofka dareenkiisa kicinayso ama nihaada ama gabadh ha ahaadee oo bimacnaa in ama wax ka yimaadaan amaba dee galmaba qofku uu ku dhaqaaqo uu ka baqanayo sida wanaagsanina waxa weeye ciddaa ay dhaqaajinayso ciddaan ahayn xataa kii aanay dhaqaajinayn waxa wanaagsan tarkuha inuu ka tago si uu dee isaga xidho albaabka nawaawina wuxuu leeyahay karaahiyadaasi waa karaahatu taxriim fil asax ee karaaha meel sokaa ma aha kii yacni qofku haddii uu la yimaado aan ciqaabka guudkiisa ahayn haddii uu imtisaal uga tagana abaalmarinta uu ka helayay tii oo kale mahaysan waa taxriim buu leeyahy maxaa yeelay dee cibaadadiisa inuu fasahaadiye ayuu u bandhigaya haddii fi saxiixaynna wuxuu ku saaray man xaama xawla alxima yushiku an yaqacsi qofka seeraha uu ku warwareegaa waa ku dhici doona marka dambe walaa yufdiru ku afuri maayo bilfasti isa tartaridii iyo walxijaamasi toobinkii walixtiyaad sida fiican ee dadaalka badan an laa ya'kula waa inaanu cunin aakhira nahaari maalinta gelinkeeda dambe ilaa biyaqiinin wayaxilu bilijtihaadi sida saxiixaso haddaan qabanana ijtihaad waa ku bannaan tahay wayajuzu waana bannaan tahay idaa danna markuu maleeyo baqaa'a alleyli habeenka baaqi ahaanshihiisa qultu waxaani haddaan nawaawi yahay wakadaa law shaka haddii uu shakiyana waa kula mid wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu ku afuri maayo qofkii soomana bilfasti waalxijaama yacni isa sarsaridii uu qofkiisa sarsaru dhiigga iska keenay kuma afurayo xijaame iyo toobinuu istoobayna kuma afurayo oo ayaga fastiga waxay leeyihiin khilaaf kuma jiro xijaamada laakiin waxay leehay rasuulku xadiidka ayaa markaa sugan baa ku soo arooray anahu sala allahu alay slam ixtajama wahuwa saa'imun waxtajama wahuwa muxrim rasuulku waa istoobay isagoo sooman waana istoobay isagoo muxrima waxay leeyihiin xadiidkaasaa nasakhay xadiidka aftar alxaajimu walmaxjuumu ka toobay iyo kala toobayaba waa afureen xadiidkii rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi sida dadaalka badan ee fiican waxa weeyaan buu sheekhu uhi an laa yakula aakhira nahaar ilaa biyaqiin gelinka dambe macnaa gelinka dambena wuxuu uga jeedaa ilan xilli la cuni jiray ma jirine macnaha xilliga afurka ayuu ujeedaa aakhira nahaar inaanu cunin ilaa biyaqiinin isagoo yaqiinsaday dhicitaanka cadiyadda mooyaane leanna waxaad maanta o dhan soo waday haddii ad intaa yar iska hubin weydo soomkaaga halkaa uu kaaga aafoow dee waa waxaa wanaagsan buu leeya ixtiyaada an laa yakula aakhira nahaar ilaa biyaqiin laakiin in la cunaa waa banaantay bilijtihaad ijtihaad ijtihaad qofka ku cunay sida sax haddaan qabano sidii yani waktigii salaada oo kale dee waa ku ijtihaadi karaa qof taaniga asaxa ka soo xidhee maya mar haddii yaqiin sabir iyo adkaysi lagu gaadhayo waxba yuu dadaalin un waxwadwadine ha iska sugo waxaana banaan yani cunidii waa banaan tahay idaa danna baqaa alleyl hadduu u maleeyo habeenkii inuu baaqiya ijtihaad maxaa yaele asalku waa inuu habeenkii baaqi yahay marka uu iska sii cuni karaa nawaawi wuxuu leeyay wakadaa low shaka hadduu ka shakeyna waa kula mid walow akala hadduu cuno biijtihaadin ijtihaad buu ku cunay awalan awala nahaar maalinta horteedii gelinkeeda hore horteedii aw aakhiran ama aakhira nahaar maalinta dabadeedii wa baana algalad waxaana caddaaday qaladkii batala sawmuhu sawmkiisu waa buraya ow bilaa dannin ama malala-aan buu iska cunay walam yabin ilxaalo xaaladiina may caddaanin saxa waa ansaxayaa in waqaca fii awalihi hadduu xaggiisa hore dhacay wa batala fii aakhirihi xaggiisa dambana waa ku buraya waxa uu leeyahay sheekho haddii uu cuno ijtihaadiyo dadaal buu ku cunay awalan yani waxa weeyaan awala soom waa waaga ka hor buu sheegay halkii soomku kasoo bilaabmayey ayuu ijtihaad ku cunay aw aakhiran ama aakhirkii maalinta oo afurkii ah ayuu ku cunay wa baana algalad galad baana meeshii ka caddaaday markaa hore uu cunayo wuxuu caddaaday waagii oo dilaacayba inuu iska cunayey xaggan dambana cadceeddii oon dhicinba inuu iska cunay baa caddaatay batala sawmuhu soomkiisi waa burayaa waxba kama jiraan waa litaxaquqi khilaafi maa dannahu wixii uu malaynayey khilaafkiisaa xaqiiqoodu caddaaday wax cibraa ama yani awooduu leeyahayna ma jiro male uu caddaaday gefkiisu dad wax malaynaysay oo malihina inaanu jirin ay caddaatay waxba qiimo male haddii laakiin bilaa dannin isagoon waxba malaynin ayuunbu dul baxay un xaaladiina may caddaanin waa ansaxaya bay leeyiin soomkaasi laakiin waa goorma waa hadday cunidaasi fii awalihi ay awalka dhacday oo taa waxa u asala markay awalka dhacday in habeenkii baaqi yahay ayaa asala wa batala waana burayaa hadday fii aakhirihi dhacdo oo ay afurkii tahay maxaa yeele asalku waa baqaa nahaar inay maalintii baaqi tahay weeye walow talaca alfajru haddii uu waagi soo baxo wa fii famihi afkiisana طacaamun cunto ayaa ku sugan falafadahu markaas ayuu tufay saxa sawmuhu sawmkiisa waa ansaxaya wakadaa low kaana mujaamica hadduu islaandiisii u tegayeyna waa kulamido fanazaca fi lxaal isla markaaba uu ka siibo fain makafa haddii uu kusii nagaado batala soomkiisi waa buraya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu waagi dilaaco iyadoo qofkii uu cunto ku hayo dabeedna uu tufo saxa sawmuhu soomkiisu waa ansaxayaa walow calooshiisa waxbaaha uga tagaane leanna waxay leeyiin hadduu afka uun dee ku hayn lahaa maalinnimo kuma afureen dee isagoo habeen afka geliyana waa kula mid laakiin waxay leeyihiin haddii uu markaa waagi hadduu wax ka liqo waa afurayaa bay leeyihin hadduu wax ka liqa markaa xadiis baa jira abu daawuud uu warinayo oo rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi hadduu midkiin maqlo aadaanka wainaw طacaami fii yaddi weelkii cuntadana uu gacanta ku hayo falaa yadachu xataa yaqdi xaajatahu min yuu dhigin ilaa intuu dantiisa ka dhamaysanay mar haddii adoo hayo waagi ama aadaankii kugu dhaco ha dhigin buri ilaa aada xaajadaada ka dhamaysanayso laakiin fuqahadu yani waxa ay ku tegeen siday u badan yihiin qofku haddii uu aadaanka maqlay inuu iska dhigo oo wixii afka ku haya inuu tufo haddii uu sii wadana inay qofkii soomkaga burayo waxaa markaa si fiican uga hadlay maxamed nasirudiin albani kitaabkiisan la yidhaahdo tamaamu lmina fi tacliiq cala fiqhi sunna ayuu kaga hadlay masalada kale inoo sheegayana waxa weeye haddii uu waagii u beriyo yani waxaba adagba dee sida waa waaga dilaaciisa loola kulmayaaba dee adagii qofku ogaanaye haddii waagi dilaaca iyadoo oo islaantiisii la mucaamaloonayo dabeedna uu markaaba ka siibo in aanay ka buraynin weeye soomka haddii uu laakiin kusii nagaado batala sawmhu soomkiisii waa burayaa waa burayaa waa maxay mama guntamayo weeye ilan waa halkuu kaba bilaabmayo soomku faslun fii shardi sawmi soomka shardigiisii ayuu fasal yahay markaa fasalkaa hore isagana shardu sawm ayuunbuu inoogu soo tilmaamay markaa shardigaa hore waxa weeye shardu soom yani shardiga uu leeyahay soomka ansixitaankiisu marka laga eego xagga falka kan hadduna waxa weeye waa shardiga soomka ansixitaankiisu uu leeyahay marka laga eego xagga faacilka samaynaya markaa wuxuu yidhi sheekhu shardu sawmi soomka shardigiisu alislaamu islaamnimo weeye waalcaqlu iyo caqli waalnaqaa'u iyo ka daahirnaan can ilxaydi waannifaasi xayd iyo nifaas ay gabadhi ka daahir tahay jamiica nahaari maalinta oo dhan waa in arrintaa la helaa walaa yaduru waxbana yeeli maayo annowmu hordada almustaqriqu ee maalinta oo dhan wada qaatay isagu waxba ma yeelayo ala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu shardiga soomku macnaha shardiga loo shardiyo ansixitaanka soomka marka laga eego xagga qofka samaynaya alislaam waa islaamnimo haddaan sidaan nidhi gaalka soomkiisii xaalanaba kuma ansaxayo ama kaafir asli ha ahaado ama kufaarta kale ha ahaadee caqli ayaa la shardiyaa oo waa inuu tamyiiz leeyahay wax kala soocayuu kala saarayo ma ansaxayo kii waalaa iyo ilmihii aan waxba kala soocaynin ma ansaxayo soomkooda midna maxaa yeelay dee niyo ayaan jirin laakiin sabigii mumayiska isagu ahaa wuu ka ansaxayaa oo wuxuu sheekhu inoo tilmaami doonaa in lagu farayo sidii salaada oo kale toddoba jir waxaa kaloo la shardiyaa inuu ka daahir tahay ruuxii dumar ahaa dhiiggii xaydka caadada iyo dhiigga dhalmada oo ayagana ma ansaxayo gabadh xayd leh ama gabadh dhiiggaa dhalmada ka dambeeye leh bilijmaac yani culimada ayaa ku ijmaacsanoo ma ansaxayo soonkooda haddaba halkaa uu leeyahay jamiica annahaar dhammaantood way u wada noqonaysaa wayushtaradu maa dukira waxaa la soo sheegay baa la shardiyaa jamiica annahaari maalinta oo dhan macnaha haddii ay gelinka hore ama maalinta dhexdeedaba ama gelinnaba ha ahaatee ay gaalnima timaado iyo ridow ama waale ama xayd ama soom ama nifaas baan leeyahy batala sawmu qofkaa sawmkiisi waa burayaa yani wanaqa can alxayd wanifaas jamiica annahaar kan damba unuma taale dhammaantood wuu wada yaalaa waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxaan ayana waxba yeelaynin annawm lmustaqriq lijamiic nahaar hurdada maalinta oo dhan wada camimta ee qofku markuu waagu dilaaco u seexada ee markuu afurayo inuu soo toosaa waxba soomkii ma yeelayso calo saxiix haddaan qabanno waa libaqaa'i ahliyati alkhataab yacni ahliyadii iyo uqalankii uu u qalmayey yacni axkaamta ayaa dee baaqi ahoo meeshii yaalla صaxiix baynu nidhe qowlka صaxiixa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay yaduruka liqmaa sidii miyir doorsoonkii oo kale ayuu u dhimayaa waxaanu ka hore qowlkaa hore uu isagu ku kala farqinayaa dee miyir doorsoonku qofka isaga mukalafnimadaba uu ka saaray ahliyat lkhitaabkii buu ka saaraya oo salaadii iqmaha kaga tagtay qadayn maayo maalkiisa wilaayadiisi way ka baxaysaa laakiin qofku hadduu seexdo iyada dee waa khilaafsan tahay wal adharu adhar waxa weeye ana aliqnaa miyir doorsoonkii laa yaduru waxba ma yeelayo idaa faaqa markuu miyirsado laxadatan ilbriqsi min naharihi maalintiisa hadduu ka miyirsado waxau leeyahay sheekhu qowlka adharkii waxa weeye in miyir doorsoonku aanu soomka waxba yeelin laakiin waa goorma waa hadduu laxda ilbiriqsi miyirsado maalintiisa ou ka soo miiraabo miyir doorsoonkaa laxda aya laxda yani ilbiriqsi halkuu doonaba ha ka ahaada e haddii uu soo miiraabo soomkiisi kama burayo waxay leeyihiin waxaa la raacinayaa un zamankaa iqmaha iyo miirdusookun baa zamankaa ifaaqada ama soomirowga la raacinaya haddii aanu soo miraabin ama aanu miirdoorsoonkii ka bixin ee uu mustaqriq noqdo oo maalinta oo dhan uu wada qaato ayada soomkii wuu waxyeelaynaya qowl labaad baa jira oo isagu le mutlaqanba wuu dhibayaa ama laxdaha miyirsan ama yuu miyirsanin qowl labaad baa jira oo laa yaduru mutlaqan yani sidii hurdada oo kale waxba ma yeelayo qowlkaa kale le yaduru mutlaqana wuxuu le waa xaydka oo kale haddaba markan ay leeyihiin miir doorsoonku ma dhibaya haddii uu laxdo iyo ilbiriqsi maalintii ah uu miyirsado waxay leeyihiin hortoo iqmahani sidan uu caqliga uga qaalib noqonayo hurdada wuu ka yar sarreeyaa waalidana wuu ka hooseeyaa haddii aan nidhaahana bay yidhaahdeen markaa iqmihii mustaqriqa ahaa ee maalinta oo dhan wada qaatay waxba ma yeelayo soomkii haddaynu nidhaahno mid aqwaa ayaynu adcaf halaysiinaynaa mid aqwaahoo iqmihii ah oo isagu xoog badan ayaynu mid adcaf ahoo hurdada ah halaysiinaynaa haddii aan nidhaahno ilbiriqsiga ka midi waa dhibaysaa sidii waalidana mid adcafa oo iqmihii ah ayaynu mid aqwa ah haleeshiinaynaa dabeedna fatawasatna bay yidhahdeen waan dhexdhexaysanay waxaana nidhi yacni hadduu hal ilbiriqsi ama wax ka sii badan hadduu miyirsado waa ay ku filan tahay walaa yasixu ma ansaxayo sawmulciidi ciidda soomkeedu ma ansaxayo wakada tashriiqi ayaamu tashriiquna waa kulami fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayo maalinta ciidda in la soomaa ciid alfitri wa ciid aladxaa labadaa maalmood in la soomaa ma banaano walow wuxuu ka soomayaa waajibba ha ahaadee waajib xaggiiba ha ka soomaye xadiid صaxiixayn ayaa ku soo arooray rasuulku salى الlahu alay wasalam inuu nahiyey uu diiday can sawmi ywm اlciid maalinta ciidda in la soomo culimaduna way ku ijmaaceen arrinkaa xataa waxay dhahdeen haddii uu ku nadro inuu soomo فإن نذره هذا لا ينعقد نذر كيساس مجن تميه وكذا تشريق أيام تشريق أيا يونا كمدا لمدا صدح ما المود عيد الأضحى كدم بيا soomkoodu ma ansaxayo filkeediii haddaan qabanno walow mutamatticba ha u sugnaaday maxaa yeele soomkeeda iyadana waa la nahiyey sida abu daauud ay uu ku warinayay sanad saxiixa muslim saxiixiisa waxaa ku sugan rasuulka sala allahu alay slam inuu yihi ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llahi tacaala ayaamahaasi waa ayaamo cunto iyo cabid iyo ilaahay xuskiisa marka macnuhu waxa weeye maalmo soom maaha jadiid baynu nidhi qadiim isagu wuxuu leeyahay waxa bannaan ninkii mutamatica ahaa ee xaajiga ahay mutamatica ahaa hadduu hadyigii waayo saddexdii cishe xajka uu ku soomayey inuu soomo waa u bannaan tahay mutamatic ama atamatucna waxay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala xaj bay inoogu iman doontaa qaybabka yacni loo xidho acmaasha nusuga ayaa waxaa ka mid a midayaa tamatuc oo waa maxay qofka ayaa ashhuru lxaj bilaha xajka ayuu wuxuu sii xidhanaya xaj cumro markuu cumradii dabeedna iska dhamaystay ayuu iska sii joogayaa hadhow marka xilligii xajka la gaadho ayuu sida ninka makiga ah min baabi daarihi ayuu uga xarmanayaa marka waxaa leeay ninka noocaas ah waxaa ku waajibaya hadyi haddii uu waayo ilahay wuxu uhi faman lam yajid fasiyaamu halaaثata ayaami fi lxaj wasabcatin ida rajactum tilka casharatn kamila dalika liman lam yakun ahlu xadri masjid اxaraam markaa qadiim wuxuu leeyahay ninkaa mutamatica ahee hadyigiina waay saddexda cisho ee la yidhi xajka ha ku soomo wuu soomi karaa buu leeyahay laakiin qowlkaa qadiim ee qowlkaa jadiid isagu xataa mutamaticana uma ogola walaa yaxilu ma banaana atatawucu sunaysi yowma shaki maalinta yowma shakiga inuu qofku sunayso lama ogola bilaa sababin sabab la-aan falow saamahu hadduu sooma lam yasixa ma ansaxayo fida saxi haddaan qabano walahu sawmhu waxa u sugnaaday inuu ka sooma can alqadaai wannadri qada iyo nadr wuu ka soomi karaa wakadaa low waafaqa hadduu waafaqana waa kula mid caadatan caado tatawucuhu sunaysigiisaasi hadduu caado waafaqana waa kula mid wa huwa yowma shaki haddaba haddaad doonayso yowma halaaiina min shacbaan waa maalinta ay shabcaan soddonka tahay idaa taxadata naasu markay dadku ku sheekaystaan biru'yati aragtidiisa aw shahida biha sibyaanun ama ay caruuri aragto aw cabidun ama addoommo aw fasaqatun ama dad faasiqiini walaysa ma ahaanin iطbaaqu lhaymi daruur daboolkeed bishakin taasi shaki mahayso waxau leeyahay sheekhu ma banaana xalaal ma aha xaaraan weeye mana ansaxayo atatawuc inuu qofku ku sunaysto soom yoma shaki maalinta yoma shakiga laydaa xadiidkii camaar ibnu yaasir asxaabu sunan ay warinayaan tirmidi iyo keyrkiina ay saxiixiyeen waxa uu yihi rasuulku sala la alay slam man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim qofka sooma maalinta shakiga abalqaasim oo rasuulka sala allahu alay slam wuu caasi laakiin wuxuu yihi markaasi waxa weeye idaa saamahu bilaa sababin yaqtadii sawmah marka aan wax sabab ah oo soomkiisa keenaa aanay jirin haddii uu markaa soomo yani sunne aan sabab lahayn ma ansaxayso fil asaxi haddaan qabanno ka yawmi alciidi bijaamici taxriim maalintii ciidda ayuun bay la mid tahay waxaana kulminaya xaarannimada ee labadooda kulminaya haanigaas waxaa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay yasixu liannahu qaabilun lisoomi fi ljumla duuduub ahaan maalintani waa maalin soom aqbali kartaa maalintu waa maalin soom aqbali kartaa sida uu yihi walahu sawmu can alqada wannadri qado iyo nadar waa iyo kafaaraba waa ka soomi karaa iyadoo qofku dee dimadiisa uu beri yeelayo waxaanu leeyahay sabab dee qadaha iyo nadarkaasi waa bannaan yahay sidii awqaaddii salaada la nahiyeyba salaad sabab leh mutaqadim ah ama muqaarin ah sabab ka horreeya ama sabab la soo xidhiiday salaadii lahaydba sidii awqaaddii karaahada loo tukan karayay ayaa loo soomi karaa yoomu shakiga nadar iyo qado iyo wixii lamida si uu qofku dimadiisa beri yeelaya waxaa kaloo iyana kula mid ah hadday caado waafaqdo tadawuciisani caado uu lahaa hadday waafaqdo iyana waa kula mid oo masalan maalin mucayana buse isniintii khamiisii soomi jira oo say maalinta ama maalina waa soomi maalina waa furi jiray mahasay yooma shaki ka noqoto waa soomaya markaa leanna xadiidka saxiixayn ayaa wuxuu ku soo arooray rasuulku sala alla alay slm wuxuu ihi ha kala hormarina ramadaan maalin soomkeed ama laba cisho ilaa nin soomi jiray soom mooyaane falyasumhu kaas isagu caadadu ay u soo taallay ha soomo dee wixii kalena waxay leeyihiin isaga ayuunbaa looga qiyaasay oo bijaamici sabab sababkaas ayuunbaa kulminaya labadoodii haddaba yooma shaki waxa weeye waa maalinta horta shabcaan ay soddonka tahay ee dadku ay ku sheekaystaan aragtidiisii waa la arkay aan la ogeyn cid aragtay qofna aanu ka marakicin le waa la arkay dee sunlay saddex marayo ama waxa le waan aragnay oo ka markhaati kacay carruur yaran markhaati gelaynin ama addoomo ama fasaqa ama dumar yacni dad noocaas oo aan markhaati buuxo ahayn ayaa ka markhaati kacay kaas weeyaan markaa yooma shakigu haddii aan cid aragti ku sheekaysatay aanay jirin maalintaas yooma shaki mnoa shabcaan buu noqonaya waxaanu leeyahay sheekho haddii ay daruuri daruur dabooshay habeenkii soddonaad iyadu shaki maaha ee waa min shacbaan habeenkaasi markaa waxay rasuulku sal l sl fa in gumma calaykum fakmiluu haddii laydinka qariyo o laydinka daboolato dhammaystira buu yidhi wa yusanu waxaa la suneeyaa tacjiilu lfitri afurka in la dedejiyo calaa tamrin wa an yuftara calaa tamrin timiri lagu afro ayaa la suneeya wailaa haddii kale famaa in biyo wa taakhiiru suxuuri suxuurta in la dibdhiga ayaa la suneeyaa maa lam yaqac fii shakin haddii aanu wax shakiya ku dhicin waxau leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa afurka in la dedejiyo marka la xaqiiqsado cadceedda inay dhacday xadiidka saxiixayn rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yihi laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu suxuur imaamu axmed baa intaa leh wa akharu suxuurtaadan ummadaydu khayr ka suuli mayso inta ay afurka dedejiyaan suxuurtana ay dibdhigaan mukhaalafa lilyahuudi wanasaara ayaa ku sugan wixii lagu afurayana waxaa la suneeyaa timir weliba timirtana rudabka markay tahay ayay kasii wanaagsantahi timirta ee mala ku cigeysa haddii la waayo biyo rasuulku intaanu tukan timi rudabya ayuu ku afuri jiray hadduu waayo timir haddii kalena biyo ayuunbu kaban jiray waxaa kaloo ayana la suneeyaa in suxuurta dib loo dhigo inta aanu qofku shaki kaga dhicin inuu waagi soo baxay waa inuu dib dhiga ayaa wanaagsan leanna xadiidkaynu sheegaynay wuxuu yidhi ummaddaydu khayr ka suulimaysa intay afurka dedejiyaan suxuurtana ay dib dhigaan yacni dadkeenna ayaa waxay idhahdaan niska horena oo gelinka hore shan iyo tobanka hore bishana gelinka hore xilli horea la iska suxuurtaa niska dambena waa la dib dhigaa bay dhahen waxba farqigaa ay sameeyeen asal ma laha niska hore ee bisha iyo niska dambeba in la dib dhigo ayaa la suneeya sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam inay khayr tahay ayuu inoo tilmaamay islamarkaa waxa ku sugan dee inuu awood helo oo uu si fiican ugu adkayso soomkii ayaa ku sugan leanna qofku marka uu suxuurto masalan afarta oo kale ee isagoo iska cadaya inuu iskiwayso iska fadhiyo dabeedna loo adibo wuxuu ka dhigan yahay nin suxuurto nin quraacday oo kale ayuu ka dhigan yahay maalintaa wax gaajaa dareemayo laakiin gelinka horeba hadduu intuu wax iska cuno ee koob iyo tobanka ama labiyo tobankaba u seexdo talaadaas waxba isagoo gaajaysan ba usoo kacaya ma markaa kaba gaariba walyasun ha ilaaliyo qofku lisaanahu carabkiisa can ilkadibi beenta waalgiibati xanta wa nafsahu nafdiisana can ishahawaat waxyaala shahawaadka ee naftu jecesha ha ka ilaaliyo waxa uu leeyahay sheekhu waxa sunno ah inuu carabkiisa ka ilaaliyo waxa xun waxaa xun oo been xan isku dir cay wixii la mida waa inuu iska ilaaliyaa bacdanaaba qofku uu soomaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih qofka aan ka tegin hadalka xun ee fujuurka iyo beenta iyo ku dhaqankiisa falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaab qofka hadalkaa xun iyo ku dhaqankiisa ka tegi waaya ilaahay wax danuu ka leeyahay ma jirto cuntada iyo cabitaanka uu ka tegey cuntada iyo cabitaanka uu ka tegey wax danoo ilaahay uu ka leeyahay ma jirto xadiis xaakim uu wariyey baa isna wuxuu tilmaamay uu yidhi soomku ma aha min alakli washurb cunidda iyo cabidda un in laga soomo soomku waxa weeye waa in lagwi iyo wixii xumaay oo dhan laga soomaa hayre waxaasi sawaabkii ayay tirayaan xadiid ay culimmadu ku tilmaameen inuu daciif yahay baa isna wuxuu tilmaamayay in ay waxyaalaha xanta iyo isku dirka iyo ay soomka buriyaan waxay leeyihiin yani xataa hadduu jiraba xadiidkaasi waxa weeye abaalmarintiisii ayuu kaa tirayaa wax abaalmarina keeni maysa khitaabkii laakiin soom uu kaa dhacaya rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi soomku waxa weeye gaashaan marka midkiinuu sooman yahay hadal xun iyo jaahilnimo midnaba yuu samaynin hadduu qof la dagaalamo amaba uu caayo falyaqul inii saa'im ha yidhahdo war waan soomanaha iga tag waxa kale oo wanaagsan inuu qofku nafdiisa ka ilaaliyo yani shahawaad macnaha shawaadkana waxyaalihii aan soomka burinaynin ama wax la ursado ama wax la arko ama wax la taabto ama wax la dhegaysto oo shahawaadkaasa waxaa naftu jeceshay inuu iska ilaaliyo ayaa wanaagsan maxaa yeelay dee waxaa la doonayay inay nafdii aada ku xakamaysay intaa oo aada hawadii iyo waxay jecleed ka reebto oo aada cabsida ilaahay ku xakamayso dad halkii ka wado macnaheedu waxa weeye dee inaan soomki lacallakum tattaquun cabsidii ilaahay sheegayey inaanu qofku ka helaynin wa yustaxabu waxaa la suneeyaa an yaktasila inuu ka maydho can iljinaabati qabla alfajri waaga ka hor wa an yaxtariza inuu iska ilaaliyo ayaa la suneeyaa can ilxijaamati toobinka waalqublati dhunkashada wa dawqi طacaami cuntada dhaminteeda waalcalki iyo calaalinta waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa inuu ka maydho qofkii jinaabadii xaydkii nifaaskii gabadhi qabla alfajri waaga ka hor inuu sii maydho si uu soomkiisu awalkiisu u noqdo ama uu ugu bilaabo calaa duhrin dahaaro qab khilaafka dee culimada tidhi soomkiisu ma ansaxayana si uga baxo leanno dadkaa le soomkiisi ma ansaxayo waxay leeyihiin ma dhici karta in biyuhu ay dhagaha iyo waxaa ka gaadhaan xadiidka suganina waxa uu tilmaamay rasuulku inuu waa beriisan jiray isagoo junuba min jimaac